bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylamweelbalbaysu dhogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo arbaaco taarikhdiya kee dantada soddonka ah bilo toddobaad lamada kun iyo toban iyo sagaalka qodobada shir gadiisan barnaamijka kulanku warsan oo dhammuduha kheyran sinkaay walibaa ku mid ahaa taliska koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba yogeega kulun qaadana qaybo shirduun ee bulshada ku nool magaalada tabaydhabo welibana iyo kulahadalena sidii lansugu lahay amniga guud ee magaalada baydhabo welibana iyo sheegana inay marweliba lambaaxanya inay bulshada ku nool koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tanbaydhabo lagu baahanya sidii yoona shaqayn lahayn laamaha amniga barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaal ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan ownimada kheyray weliba ku mid ah qaar ku mid a wasaarado ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba yogeega welijeeni xidhalkii yoona iskushaandheen horey lunkusuubi waaniyo agaasimayaal cusub iyo weeldhida wasaaradaha oo iyo ku mid ayaga wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda batroolka iyo maadanta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdulaahi farmaajo iyo weliba usoo kulana qaaday wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo guddiga reerdanfiirowka ee dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliya welibana madiine farmaajo usugu dalbaday wasaaradda dastuurka iniyo dardargelida howla anta badan hor yaalla oon badanyanga dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaal ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan oo namudu akheeray weliba ku mid ahaa wafuudda shaldow iyo weliba iyo kuqulqulaayana magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland meelasay oo la filaaya iniyo kudhiida munaasabadda sanad guurada kuwareegatay koow iyo labaalaatanaad ee aasaaska maamulka puntland welibana amniga guud ee magaalada garowe huseeya koo eedling adkaya wilow taliska ciidamada maamulka puntland iyo wili iyo codsadahayang inadala shaqay intiya dareerta dabaaldega sanad guurada ku wareegatay aasaaska maamulka puntland taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaar ewnimada weliba ku mid ahaa odayaalka dhaqanka ee magaalada muqdisho iyo weliba iyo kulanku weeldhadana magaalada muqdisho welibana iyo baaqi oo saasoo kale ku hadalina qarihii kudhihi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho welibana iyo sheegana in ilaa iyo hadda jawaabeed ilankuhayna qaraxaasay yoona baaqan diranga xukuumadda federaalka soomaaliya ini walqana u sheenta oo kiyadan qarihii kudhihi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaari ownimada weliba ku mid ahaa magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland weliba lagu wareegay guud ahaanba amniga booliiska gaarka ee maamulka jubbaland iyadoona guud ahaanba meelasay laga dareemaya diyaar garowga keedanga doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland oo lagu wada niyadhida bilo agoost ee lamada kun iyo toban sagaalka musharaxiinta qaar ayaa ilaa iyo haddiiyo faham u haysanyaga siyaasadda ku dareerta doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland odayaalka dhaqanka ee magaalada cadaado iyo weliba iyo diidana inay ku qayb galaan shirkariida ingiliisyowka oo ku dhigi doona magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug welibana odayaalku horeyan ogolaadeen inay ku qayb galaan balse may oga diidmada taan weli ee ku damboyta qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaaya khiyaaray barnaamijka oo kuwaliba hasaaray waan siinidare sii doonee anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta weliba imaamado doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalaha weliba ahwada sinkalaha miinfan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadareertan dhugunsiyaala barnaamijka weliba waa kulanku warsan weliba hasaaray waan siina dareysii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahima cabdirashiid rashka boy dhugunsiyaala ku bilaabay qodobkan ku horey dhugunsiyaala wasaaradaha ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo guudahaan geega xilalka ku wareejiyana agaasimyaalka cusub ee dhowaan lagu magacaabay wasaarada hooseya wasaaradaha geega xilalka ku wareejiya weliba ku mid ahaa wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saasoo kale wasaaradda batroolka iyo macdanta koonfur galbeed soomaaliya hanase iyo agaasimiyaalka guud ahaanba ku wareejiya agaasimayaal cusub oo la dhawaano magacaabay wasaarada hooseya haddaba waano qaar kumid a agaasimiyaalka cusub iyo saasoo kale haahil ku wareejow oo arrintaasi ku hadalaayanga
manaa qofka shalay meelood oo kulaa biyo meelo roogren sii dhimatare wasaaradda mid rogay muddahasin galayaal iyo afar kulan midkana kooya almost kolley waa dhamaan asxaab kulig ee roogan oo dhiijiyaasha dad ay tahay xafiisna malahan shaqaalada mudan may farxadiina tijirka wasaaradda xafiis lama xafiis lata qalabnayaal shaqaalada roogan taasad farxadiina shaqriyada iyo dhamaan لما وزير شغل جماعة الشقي ما قربت إلى وزير الوزير عبد الرحيم كان الله سيو هي وزير في هراء حدنا وزير كونفرشن مستر كوليو ونحن الشقي وسوينا اجتماعية كل شقة بوسعتي يمكن ما بجيلا ومجدي ونهروي وليد كومينتي هولي القوي إنسان كونك ولا وكي عبد الله شعبسان عشعري oo ekisuna masiibka inaga wasaarada amtiisa maamul sida hortaan loo sheegay dowladda galaatantiiska isdaas kamjeeda koy anina gekmelo kala sheegay gobaan fadhiga oo dowladnimadana taasna farxada dhigata may kala meelayaala isbedelo ko sida gudoomiye ku-xigeenka ku hadalay iyo walaalkay yuusuf barwaacan walaalaha bari shaqadii dadka kale wanaasi cilmigii laakiin laba jartahana inti haddana meelo kala sii kororsan markaas firismay laleeyahay isoo horaa oo lagu dara sababta mayta inta sii dheerala saasaabadii halka i dheer yani waqti yari maanta dhawaay walaalkay cabdullahi xuseen
marka koowaad may salaamay wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka wasiirka wasaaradda howlaha guud wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha gobolka baak guddoomiyihii hore ee degmada rabdhuure may salaamay guddiga shaqaalaha rayska agaasimayaasha guud iyo dhammaan waa howlwadeenada iyo saxafiyiinta reer koonfurbadeed dhammaantiin salaamukiin salaam gudid anoo ah cabdullaahi sheekh xuseen maxamed ah agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee magalgoleedka koonfur galbeed soomaaliya run ahaantii may hortigay farxad weyn ahaa ini xilkii agaasiminimo guud ee wasaaraddaas ana ka wareejiyey walaalkay agaasimihii hore ee wasaaradda howlaha guud maxamed aalsuufi haddii aan walyarku era wasaaradda shaqadii shaqaalaha wasiirka hore wasiir jelani leray aasidir usoo laakiin markaas dhahay wasiir sooble yaman waa halkowsiri may horta ka faraxsanaa wasaaraddaas inayna saddex marxaladood hakarooy marxaladda may haytay qorshe oo wasaaradda mashruuc iyo furiyaasiya may maxaay mas-uulka mutaabilsan mashruucaas oo focal pointka ku hay mashruuc leeroyas program taas oo kale may hashagayay kusime may leedahay ama sii haye agaasimo guud oo yeelmagamdili bilowdan hakaga shagay ilaa ugu dambayntii agaasimihii guud oo rasmiga ah ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha imtixaanka noongalin kadib ana nagad marxaladahaas laba wasiir yaamay waa halshaqay wasiir roble oo runtii xilligii wasaaradda habilaabaani qolkoomay waa ayaa ka shagayeen wasaaradda shaqaale malahayn barnaamijyaiyo qobadaasoo markaas hooyad materna laakiin may waa safar dheer oo una markaasa galni ma ilaahaynin suuri geliyey may wasaaradda may waa shuruucdii suubi may wasaaradda waa datay lama dambaan kareeyay lama sharci sharco oo may waa hageeraw sharciga ama xeerka shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taas oo kale sharciga shaqaalaha shisheeye labadaas sharciga wasaaradda way hangudbi way hambaarkarey taas oo kale guddiga shaqaalaha rayidka oo si un wasaaradda mayd waa xiriir adag makudhexoy oo shaqo badan kudhexoy iyadoo wasaaradda hamaraayan mayoon baadgaray sharciyo oo la xiriira shaqaalaha rayidka taas oo kale mayd waaha may jirtay shuruuc kale oo wasaaradda iyo mayd waa hawada haddii ilaahay waxyaabahan walaalkay ka wareejin doono oo gashoona hortiin yaalan may kumid ahaa dukumintii la xiriira barnaamijkaas aan horey ku shaqeeya jari oo yarawayas program taas oo kale dukumentiya la xiriiro howl shaqa abuur oo deegaanada koonfur galbeed hadii ilaahay uu soo biiro rabo taas oo kale dukumentiya oo la xiriira wasaaradda may kumad nagatay xilliga narobi dadaal dheer madagaalka gudib inay kumad nagato wasaaradaha dakli abuurka ee koonfur galbeed soomaaliya taas oo runtii eednayg waa unan ka faraxsanna in dakli badan koonfur galbeed hagileen juhdi iyo dadaal dheeraad fara badan oo urbiyi gudib horey shaqaalaha shisheey deegaanada isku kooban jiran iyadoo may waa lii controlan laakiin ma ilaahayna waa fadhiyay inuu control iyo dabagal dheer ku dib ma inay la ugu faa'iidaysaday in macad naga in barnaamijka idin oo kale sharciyay immigrationka haddii program ilaa iyo aan kamahadsanyin marka wasaaradda hadda kay kumaynaysaa xafiis oo maybuwaalaha meel sharciga loo xafiis eelata oo idan talabaysa maynaysaa maybuwaaha shaqaala oo shaqaala rayisii shaqaala may leedahay volunteer inay iska jara marka marxaladahaas ikiyaha marka wasaaradda marka iyada maybuwaaha farxad mayn aha inaan saaxiibkay sida gaarka saaxiib ahayn masar maxamed aadan suufi aan kawaleejiyey xilkaas سؤال الشاعر وفرق بين حلو ورجع في أرض مسؤولة دي جنة لكن لها مرة على لكن لها مرة على مسؤول غير دور سنة لأنه إلى ما تسعى أو بول أها هي لو مسؤولة يجي كورجات دوكمنت مسؤولة يجي كورجات لكن مسؤولة يجي من رسول كبر لا أقرأ من الكتير كورجات فلا ما تسعى ولا كيس مفي لا أقرأ سجود الصلاة لا هذا وقبل هذه بقصة الشرع والصلاة لا هذا دولة المدرة هو بخيت الاسكتارو أنا أديك يجري مرتبط أن قرشها الشرع ولا قرية قرشها kuwa ku bilaawadaa tansiimada hoslaa ku bilaabo marka iyadan maatan kabrida kumada tana kashe geedka wasaaradda howlaha guud shalay meelo roogtay oo nuquwaadda absuuda ay ka sheegeen meelimeelaa ku bilaabo geedkan meelo roogtee yani meel shaylaho oo lugay hore roogta insha allah barna meelo deero doonta meelo rajeeyaneen meelo geedka roogta intii meel kufeela deero doonta aan uga marnaan ku ku maara maana taladiis iyo shaqadiis laamada iyaga khibrad faylan lew iyadan kimaha naga agaasimaha waliba kalar fiiku ku codsaday intii siina ila shaqay oo kala shaqeeyay yani bahalan marka wasta gaara kamaha naga guddiga shaqaalaha rayidka ee dada isweydiiya agaasimaada la bedelay madalaada yani war isgaray walaha laayay war dugoday asaas mee ee sidaa daay gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka in sheegay xasan aada yaru lan kastoo shaqaalaha rayida waxaa u leeyaa meel kastoo dawladda kusurta dadka shaqeey xaquusan lay kumadata bereyta meelaha loo rooga dalada meelkaa la ijiyi doona halkana meerto lan kasto geedkaro aan wali ogaani baran tamal aan wareejin doona lafasalaan kooyi doona marka iyadan maasintiin agaasimada iyadan kamaha naga xafladan koraa bisa diirgareeni wasaaradda shaqada runti buugan la imaka kooban buugan yani wal oo laha ka koobile koran insha allahu taala wada shaqeeyi doona siinka wasaaradda yani hawlaha guud isiina mid afa agaasimini faylaasin kukabaylan xamasin kooy galajaysi agaasimaasin haantin hada doona isima shaqeeyi doona isina sin codaysin ka shaqaysan inis welweliidan shaqada sidaan garan doona insha allah iyadan maasinta wasaaraha iyadan kamaha naga agaasimaadka gilka ka wareejiyaayo iniman kuruqeybgalna xafladiyo gilka ka wareejinayaan agaasimayaal runtii wajaarooyin roogeen isbedel weyn ka sameeyaan isbedelka laga sameeyey oo wasaaradda siitoo laha kuwadii wasaaradda la jiray micnaashan ah iniyo oo ligudi waayan ini kartidii aqoonsile kulahaay jaanada waayan ah mayba markii isbedel lagat qof inii wasaaradda ku bedel wasaaradda la bedel sabab badan ka jirta sababta geedkii ku wareegayna oo wasaaradda aan ku wareegay mayba dad afar sano shaqeeyay wasaaradda shaqeeyay experience am way arnum dawladeed ee hel eray agaasiyaal bay buahan sunti ka shaqeeyeen barofishal duun iyo marxalad shal duun may aaminsana marka in iyo in agaasiyaal kadad eedan kale baan ka maamulka marka baahi may sheentay inii qofkii afar sana meelroogi ama muddo saddex sana ee meelroogi oo experience faylale inii wasaaradka lala jiray oo inziyaad aqoontusulaha inziyaad saas oo kalena wasaaraddii experience iyo ama khibradiisa huqaadaya wasaaraddii kaas wasaaraddan kabeeray iyadan kamahnaga dhamaanti dhalinyaro mayba kafaraxsadaa anoo dhantay dhalinyaro eh inii oo koonfur galbeed aan aragta muhiimada koowaad in dhalinyaro la shaqaalaysii dhalinyarada dhiirigeliy marka iyadan kama hadnaga madaxweynaha soo kale ini is dhalinyarada wasiirada koowaal ununa nin guddigala ini un dawladdii shaqaalashay dhammaantiyo haddii aan hayn boqolkiiba sagaalo nagada dhalinyaro in meelo ku bahaatee shaqalaanti in meelo ku bahaate shaqayaraan may rajeeyey agaasimeyaasha guud oo geedka hakala wareegaay haddii ilaahay er ilaahay si garabtoo gal mayna ku codsaday lamshay toonay ku codsaday agaasimayaasha toona may ku codsaday wasaarado ama wasiiradii kuregaan agaasimayaasha may ku codsaday markuwa ilaahay garabtoo si gala marka labaad dadkii on jeedan dadkii deegaanka lay wasiiradii deegaanka lay micnaashan bay ah dadkii cusub micnaashan bay ah qof gacan badayo dadkii ku codsaana marka ini shaqadii naga shaqa kasalaysan daahfurnaan isla xisaabtan iyo horukarnimo wasiiradana ku codsaday dhalinyaro dadka kugu baraan kaa baraan manhajay inay muujidaan dabacsanaan haddii qaldaad aragtaan qaldaadkii dad dhalinyaro kudhiibar inay garqowta ini haddad aan muujidaan wada shaqeyn iyo- iyo kalsooni in iyo in dad mas-uuliyiina wasaaradii xil ku saarna aan muujidaan sax shuruucda sheegaas gudi shaqaalaha reerka ma dhisanyaa shuruuc jarabkana qof qaladaad sameeyo laakiin qaladaad walba dhihi ama shahid kastoo fadhi may kasta leeyahay ama malik aaday shuruucdan koonfur galbeed degsin oo xamari qaab baarlamaan iyo qaab balowjahmad marka iyadan iyadan maasinti iyadan faraxlan waxa ku qeyb gala xubnadan oo sharwarijinta wasiirada ama wasaarado saddexdan eh raismeesha guud iyadan ma
medical center hadal yaraana dadku deege haasaawan goonishewa harun caafimaado tayi leh hubaal medical centera bulshooyin la heli holkiin horana waralunku muuday hooda townayti harun caafimaado heer sare eh allooha dahadli hubaal medical center adeegnamo i hoolkar higa caafimaadka eh hufnaangalikinka adeegen hubaal medical center hebadka teeg hasiilku neebsoy anama hubo hiigley ama eta hadhiib shilime hadal meekinka weelow hubaal medical center barashooda caafimaadka dhakhaatiir hanis kulmiyeen haruntalikinka diyaariyo hubaal medical center shaybaar hagaagsan mishiimadiis halinkoon dhammanayna caadil meelikinka eyingu harunta caafimaadka ee hubaal medical center ega farmashiga xaqiiqada siin warmo hallahalla daawan hayna luhuboo tayi leh dhakhaatiir hakin huleen haruntalikinka diyaariyo hubaal medical center hanraabi owlaad aruun foolanka daawaysadeengu hubaal medical center regana makumeran cudurkoo is-
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nadaratan weliba hawada sinkilaha miin faylan barnaamijka kulanku warsan oo dhegeystayaal ah cabdirashiid rashka boya saari waan siin daresay akhyaaray taliska booliiska koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada een, militariga ee qaybtooda lixdanaad ee koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo iyo weliba yogeega kulun iyo kuweeladana magaalada baydhabo welibana ku qayb galay kulunkaasi qaybo shar duwan ee bulshada welibana antiyo badan iyo ku hadalena sidii lindardir gelinlaya amniga guud ee magaalada baydhabo welibana taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan uuse sheegaya waana ka baaqaya bulshada qaybo shir duwan ee ku nool baydhabo inayo sheegan xogagtan ta badan iyo booliiska iyo ambaxanyanga waana si degdeg iyo la xiriiranga booliiska si walunqowda amni darada marar qaar hawajahaasa bulshada ku nool magaalada baydhabo haddaba unkureyntii weliba meerisay ku hadale gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada baydhabo aadan araba kureedna weliba meerisay ku hadale taliyaha qaybta lixdanaad ee koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeynna weliba meelisay ku hadale taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan salaan kadib iyadan mahadsanyiheedaa amniga sada fayl ooyo aan ku hadlayn arrimaha amniga oo arrimaha bulshada kula hadlaay waliba iyad iyadan mahadsantiin wali siin sheegna fadaanay hal aran ee waliba ahaa magaalada baydhabo dadka ka nool laankalamma meeloday degnyi ama xaafadlay degnyi bulshada roogda ama kaamlay degnyi lamadaas meelood hata yaa yaa deegaan hanlan roog marka wali siin sheegna fadaanay ha lan welba naftatiisa nuse mar welba tiitis ku fikir markaasa tan gud wala kuga wada kor wali fadaanaha dadka goobo amniga goobaha ganacsiga goobaha oo caafimaadka goobo oo dhan oo oo oo bulshada yani kakwees wali fadaanaha goobaha waxbarashada iskuullada dadka oo dhan daraw gudoomiyaasha xaafado iyo hooyooyinka iyo gudoomiyaasha laamo wali siin fadaanaha dadka walbarashada dhakada iskoolka roog nooyoyin maalanka ini maalan oo oo oo shabaab aan haynin iyay maalan nadiifayni iyay inisin ogaataan lasin fadeen may kale la fadeen dadka farmashiya gadaw dadka oo may la raay dukaame gadaw dadka sarafliyaalkeen dadka oo haafado guryo degan inisin ogaataan la fadeen walisin sheegane haddii aan taasaynu kontaroornaan guriguraha baydhownan kor surugnaan iskoolo halkii iskoolba antaa kanas kormeerunan darnaan halkii jaamacadba intaas kormeerunan darnaan wal marka iyadaan mahadsantiin walisin sheegane aramawasayna silataneen dadka ergida eh kulli roogan eedan mahadsiyiin dadkan ban walisin sheeganaha isinsin hoojiyaan hooyooyinka laamo iyo hooyooyinka haafado iyo guddoomiyaal haafado isinsin kaalmeeyaan wali fadaane markuu inayonay ahma wasaysin kuwalatan waan eedan in hoojidan fadaan eedan mahadsiintii mobilay toofiq
shirka maanta aan halkaan ku qabanay ujeedkiisu wuxuu ahay laba qodob tan koowaad waxay ahayd nimankii oo oo ergada ahay oo ajibay ajibay gorkii argagixisada oo aaday inaysan dalkan kusoo noqon karin dib ugu soo noqon karin sida shabaab ula dagaalamayna aan ula dagaalamayna waxaan leenahay shabaab raaca waa u tagteen qodyo soo qaata ku soo noqon mayna halkan qodobka labaadna wuxuu ahaay dadweynaha amba shacabka baydhabo inay ammaankooda sugtaan nimankaas meel alle meeshay ku arkaan ay noo soo sheegaan ammaankoodana ay sugtaan arrintaasna waxaan kala hadlaynay een, xaafadaha degmooyinka baydhabo ujeedka shir- shirka arrintaas waay arrin amniga looga hadlaya amniga kor loogu qaadaayey
shirka maanta wuxuu ahaa waxaa looga hadlaayey amniga amnigaas oo dhowr weji leh yaa looga hadlaayey kow waxaa halkan ku soo shiray waa tobankii xaafadood oo baydhabo dhallinyaradii leh hooyooyinkii leh odayaashii leh culimmadii leh intaba waa maaragtay way ku dhammaayeen waana u yeernay waxaana u sheegaynay waan ka hadlay marka hore amniga guud in la wada shaqeeyo si cadowga ummadda soomaaliyeed oo ma garanaysaa yacni eh, carradan dadka ku dhex jira uusan uga faa'iidaysanin waxyeeladiisii iyo baktigiisii inuusan maaragtay ummaddan yacni ayna u suurtagelin inuu waxyeeleeyo dadka shacabka ah dadka shacabka ah oon ilaalina habeenii maalinba ee arrinkaan isugu yeernay qodobkiisa koowaad nabadgelyadaasu ahaa shirkan wuxuu ku dhammaa hay-adaha amniga iyo bulshada inay wada shaqeeyaan awalna waa wada shaqaynayeen haddana in la sii kordhiyo maadaama wejiyaal cusub uu keenay ee, nimankii la dhihi jiray argagixisada ahaa oo al-shabaab ay wejiyaal cusub keeneen in sheekadii iyo wada shaqayntii la kordhiyo hadba meeshay shaxda u bedelaanna inaan la bedelin annagoo siinay dadka yacni qadadooyinkooda cusub oo hadda soo kordhayna u sheegnay shacabkii xaafadaha inaan iina waa u sheegnay qodobka koowaad waa nabadgelyadii wada shaqayntii kaasuu ahaa waa nabadgelyadii guud gaar ahaan waxaa laga hadlaayey oo ayadana wacyigelinteeda aan u sheegnay nimankii uu shabaab u yeedhay qoraastii lixdan iyo sagaalka kursiyaha oo baydhabo laga doortay ergooyinkii doortay ayuu u yeedhay shabaab afartan beri gudaheeda iyo wax la mida ku imaada meesha la yidhaaha idaale si maaragtay loo cafiyuu yidhi annagana waxaan dadka u sheegnay afartan iyo shan casho oo uu shabaab qabtay waa beentii daalum daalum dhalay weeye wuxuu wadaa siyaasado badan inuu dhici ummadda uu dhici jiray yacni nooc kaloo la mid alley qidadeeduu wadaa cid u tegi kartaa ma jirto waxna ma cafin karo maxaa yeeley waa burcada burcad muxuu cafinaya cid u tegi kartaa inaysan jirin dadka hadda tegayna dib inayna ugu soo noqonin magaalooyinka ay dowladda gacanta ku hayso ay joogaan meeshii ay shabaab ugu tageen kuma soo noqnoqdaanna waa qabanaynaa waana xiraynaa ciqaab bayna la kulmaayaan aadinkuna nin walbow ninkaad taqaanay oo dadkaas ah oo meeshaa aaday inaad meeshaad ku aragtaan aad noo soo sheegtaan annagana waa raadinaynaa waana daba taaganna nimanka ayaga ahna waxay u soo dirsaday shabaab nin kastoo ayaga ka mid ah waxaa lagu soo heshiiyey inuu garo qodi qori iyo bastoolad dhigana gurigiisa ninka wax dilaayay marka si aan loo qabanin qorigii iyo bastooladiiba ad- ninkaasaa u hay waxaa laleeyahy hebel u tag bastooladda meeshaa ka qaaday wax ku soo dil micna ayagoo wax badan ay u suuroobi weysay inay bannaanka maaragtay ka keenaan qadooyinka hadda loogu yeeray waa noocaas macnaha waxa ay wadaan oo kale oo beenbeenta ah waxba kama jiraan annagana waan ognaha marka hebelow bax qori iyo bastoolad oo aan wax ku dilna noo gaday meesha joog ayagii lelama tahay adna shabaab kale le tahay maana annagoo taas og iyona waa wargelinay xaafadaha iyo shacabka iyo odayaashii iyo kulli waa wargelinay waxaana isku raacnay meel allaaliya meeshii lagu arkay dadka ayagaa in lasoo inay soo sheegaan hadday qaban karaanna ayba qabtaan haddii kalena ay ciidamada u soo sheegaan xaaladihii maanta loogu yeeray garsoorku dhaliil ma leh haddii oo dhaliil ay jirtana inay dhaliil yeeshaan shacabkaa qasbaay shacabka yaa qasbaay sharciga wuxuu yahay qofka hadduu dacwo qabo ama dhowlaa laga haysto ama geelaa laga haysto ama waxa laga xoogo uu dacwo qabo meesha amnigaa ka jira dowladaa ka jirta saldhigaa jira qofka inuu inta baxo saldhigga tago dacwadiisa geysto asoo run sheegaayo oo beenna aan wadin dacwadiisa geysto waxa lagu sameeyey dhibaatada haysta uu sheego oobiga lagu qoro bugaas dawla ay leedahay oobiga lagu qoro booliiska ay kiiskaas loo geeyey way soo baarayaan baarisaa lagu samaynaa baaristaasay run iyo been ku soo baxaysaa kiiskii run buu noqday waa rumoob oo waxaa loo arkaa inuu run yahay markhaatiyaashiisaa la raadiyey wixiisaa la raadiyey waa la baaray waa la ogaaday marka waxaa la samaynaya calculationa la samaynaya boolisku waxay samaynayaan kiiskii ay soo gebagabeeyeen oo horgeyn leh ya oo ay wadaan bay waxay geynayaan maxkamaddii boolisku qodob bay saarayaan sharcigay gacanta ku hayaan ma fahamteen ku labaaday saarayan ku saddexaaday saarayan waa la geynaya maxkamaddaa la geynaya ninka garsoorkaa loo dhiibaa waxaa la leeyahay waa inaad dacwadan qaad aad u gudbisay oo awoodda u lahayd dawa maxkamad awood u lahaa jirta tii baa la geynaya maxkamaddii waa la qaadaya lama leexleexin karo waa la qaadaya ninkii marka garsooru helayaa waayo macnaheedu ma yeelin dee waa diideen shacabki shacabku way baxayaan boliis ma soo marayaan toos maxkamadday u tegi maxkamadda marka ayaga iyo maxkamaddaa wax ku heshiinaya waxay ku heshiiyeen bay soo saarayaan waxay ayagaha waa qalad waxay maxkamaddaa soo saartay waa qalad wixii ay soo saartay in la fuliyaa la rabaa oo boliisku fuliyo inay qalad yihiin aragna annaga ma fulinayn boliiska wuxuu soo baaray oo uu hubo yuu fulinayaa macnihi laakiin sheeke la malcamalacsiiyey oo maaragtay nin oo hadduu rabo inuu dal wax dad dhaca rabo in ninkaan wax ku heshiiyaan wax fuliya annaga ma yeelin waa fahamteen oo malayn dhaliilaha meeshay ka yimaadeen halkaa iyadaa wey
lamirmaanshee ubereegoolenya idaas ilmeenka jero lamirmaanshee ubereegoolenya idaas ilmeenka jero warwaako warwaako bulkooy horumar waako wali luwaydiyay luwaysanay werdigalinhay bano waa ka dhaqanayinbo ma erna dhatiyo wangaal humboodiye taslati waato walla sheegi walla aragya korona baar rasturankii albederkooya wala la sheegi araga walaalkiin ayn sheegtana wangaal oo may ee i wangaal oo suusa eh wali adafadaasa waa ka hataday barii i ishu waymoodi ma ee wakti kastoo ada hatooshe baar restauranti bederkooy weelka ay buusito bari safar injeede habasuusano sadiilaba waga haysho
waayahay dhegeystayaal qaybaga dhexe ee barnaamijka kulanka warsan ee Zamrayna waliba hawada sinkala khayr ah miin faylan idaacada warsan oo dhegeystayaal barnaamijku waliba waa kulanka warsan Cabdirashiid Rashka booya saari waan sinidare si ay dhanka farsamada waliba imaamadaha ee saaxiibkayga Bilaal Hilaal magaalada baydhabo muddooyinkii ka dambeeya waliba inta badan ah kubadda ah ee ganacsiga shir duwan ah walibana taasay sababtay in ganacsato badan oo ku nool dalka banaansha iyo kiiridan in ganacsiyo ku furdan gudaha magaalada baydhabo baydhabo markii hore ma lahayna subermarkeedyada inta badan kasoo ee magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya walibani hadda ku mid nagatay meelo inta badan haddaha kubadda ah subermarkeedyada waaweyn ee soomaaliya haddaba qaran subermarket waliba usayaha subermarketkii lamaad oo lagu furo gudaha magaalada tanbaydhaba walibana ana mar ana booqdi la kulamaya maamulaha ama agaasimaha ee qaran supermarket oo ana walkuweydii bal waxyaabaha supermarket kuunsa bulshada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada tanbaydhabo usukacaawi kora wallaahi mahadsanto walaalkay ma inay dhaliyay in baahi magaalada ku jirta eeto iyo maylaraay door bidnay inuuna sheegna wal allaal walaayo beledka maylaraay waxaan qabtiri karo dadna beledka isdadhiyadhisida maahay dad kala mandhasaaw saas dartee ma inayn kaliftay in dad banaananin ku kooy saxobe ana mar walba neeraan niyo magaaladan faylahaytay laakiin maylaraay qaraan maylaraay may ku noqona supermarket saas darteen i dhaliyo inuuna supermarket unu sheego waaya marka supermarket la mahdo oo isan hergelidan bay dhabo bal ganacsi iyo alaabo oo inta badan supermarketka lagu gado meelo isansin ku helaan wallaahi mahadsanta walaal deentame meel hata weydiiyahayna macnaha oo hata ninka macnaha ninka jareeqadka sanadkan meel ka dhamaad haddii la inuu qayb kale u baran jiro furno oo meel raay xaafado xaafad u macnaha magaalada meel uun hata roogna hayna meel kale una ka furno oo bulshadana aan dhawaayna baahidiina ku bogda koran wal allah walayn ku baahanyihin
waayahay marka ka horan bal alaabtun aad baana dhaway qubadaayaan oo inta badan aan badanya dhiniga iyo ganacsiga shila dugo marka alaabtunta inta badan anta siinka ku hayaan alaabtan horta waxyaalaha alaabo taya labo macnaha horta afar qaybood ama shan qaybood leero kora iyo ku koobanya qaran supermarket qaran supermarket waanaha walaya maylaraay ka ka hel dheer tameeta dad oo maylaraay dibado inshaada waxyaabo badan ku baha jiraan inay inshaanta sida dad maylaraay inshaada baahida qaar dadka qaar ku mid eh oo hata dadka ka ha guri nagadaan ina raashinadii la kala koro qaran supermarket taasani ka laftay inuuna maylaraay qaran supermarket inuuna suubina maylaraay allaala walaay bini aadan baahanyi oo maylaraay qaar ku mid eh inuuna sheegno bini aadan walaaji ilaahay lay afdii deekor laakiin in badan oo bini aadankan baahanyi sheegno afar qeybada ku mid yahay qeybta cosmaticska qaybta maylaraay raashinka qaybta maylaraay inshaada macmacaanada qaybta inshaada ilaakin roonyi electroniga iyo qayb kale oo babrajka la rabo cabitaanada oo kala nooc ah oo magaalada lan ku helaan yeeshaanaan waaya marka alaabtan koranba qiimaha higalaha ku qaado iyo qiimaha santa kubiyeysan wallahi walaal ee qi- alaabo horta sidiiba shal iin alaabo sidiiba non original iyo original shal iin ee number beesidu shaka gaawada kiiranta unun walawn wal ku gadaan bulshada ma ta sidii magaalada may ku moqonaay wal tayo leh ee tusaale ahaan shaambar lama liter ee way ka gaadaasi hal dollar ama hal lama dollar shaambiyaalkan unun muskiiladeena u yaraan afar dollar bar shan dollar gadaan adiiba dareemo korta micnaha ka jara sababta ka jara ma ta tayo iyo wal tayo lahayna shaliin saas dartee qalabka una hayna ama qaran supermarket laka gada waa qalab tayo leh oo maylaray laha holi oo bulshada meelo macnaha alaabo una dubay una kusheenana qiimigaasayba laka gada naftar jee saas dartee marka si bini aadanka maylalaay gobolkii kana nool inunu nuurino oo qorxino inshaada wal allaal walaay tayale inuu nishaani go-aansan saas dartee nii ka lafti inunu maylalaay alaabo tayalena nii gorda oo maylala noo gado dadka dukaanay qaar kumid ah oo alaabtiyoo sheeneen iyo alaabo waana shal duwiin hamiingii shaliin alaabta originalka una sheenana alaabo la gordo nankii xataa barfuunjii gadada ama maylaraay shaambadiis gada ama raashinada qaar kumida tayada leh qaar maylaraay dadka sokorta qaba dadka cholesterol qaba dadka dhiigkarka qaba raashinadii xataa ahayn laakiin nan kastaba gada koro marka saas dartee alaabo alaabo qaali ow laakiin baahida ku muhiimsan nanka horta helo kore usoo beesaha isado nan helna iyo dhibshelle laakiin haddii isu beese helo koro walaaji hele shay kasta xataa bulshada may hadhawaayane haddii aad xaafad koonaj eed roogta telefoon lambar lana maylaraay hamiin ama farsa ama shansa haddii isu maylaraay walankubahad usoo idisrooga maylaraay free service aan soo biyana khidmadahan in sheegaa meelo isrooga sheegaa alaabta mayla lacagtaha kashuble boos dheelinka jeeya qaab noocaasena maylana ay ka shaqeeyaan waayahay marka marba haddii armoostay dhinigii ganacsiga sankuetaan waana supermarketkii lamaad u siiye alaabto isanta sheenasan jirana ganacsata siin kirin marka isan sheentan siin qaadahay wallaahi nio baranjaal badan unu markiuna hata weli unuuba maylaraay alaabtana unu layla kooyahayn waayo nan kasta beledka maka gada kora alaabta alaabo supermarket lanka talagaliyo oo macnaha heer kulsho iyo heer macnaha heer qabowsho la ilaaliyo lanka talagaliyo raashinada una gadaana badanaa alaabo una gadaana alaabo tayo leh oo dhiij una maylaraay dhow macnaha in maylaraay la kiibi gareeyo macnaha meel nadiife oo qabowba lanka talagalay iyo haddii laakiin tayadiyo una kow tayo lahan una kasheen dhibsheelata laakiin alaab oo tayo lew laakiin tayadii may kasii duwana hatana qaabkaadan ilaaliyaas inaada tayayd qaabkaasa maylaraay inshaleeto alaabto waayahay marka ka waranba qaabka bulshadaysan siinlama camiil ayaan adhawaayo iyo sida iyo ma argaayeen ganacsiga dhinac iyo supermarketyada baydhabo wallaahi walaal iyadan in dhawaayan bulshada magaalada iyadan mahadsan yihiin bulshadana sideeba hadba wala ada barto haddii adalkii barada walfayl inaad sheenaasa bulshada iyadankiin tixgeliyaas because ma hela jarno markii hore alaab qalay ama tayala ma hela jarno laakiin hataa iyadan in dhawaayaan hamiin maalin ina shaqeeyahayaan inuuna qayb kale una furno yani kalifta inuu meelo una macnaha nin ka jarna araga hayta space saas wiin ma hatii ilaahay ra meel kale oo may diyaarina mool wiin ah waa wal allaala nooc walba oo supermarket standard caalamka oo kale inuu kasoo dhum insha allah haddii markii la fiiriyo qaybtii inku muhiimsan waliba ku furtan malaya baydhabo jirana ama qorshe haytana meelo kale ee koonfur galbeed ku koobanta inaysan jeegaan wallaahi walaal una hata baydhabo hanqabtirje marka una ku gudubnilay gobolada kalean guduba korna because baydhabo hata macnaa culays wiin hayta inuuna cover garayn markii uuna cover garayna baydhabo iyo haddana ilaahay ero meelo kale gobolada ama degmooyinka kale aan gudubaan haddii ilaahay ero laakiin qaran si aan tallaabsatay un katiyo marka may ujeelnaa in gobol ama degmo kasta in qaran supermarket laka furo haddii ilaahay ero insha allah waayahay marka alaabta maadaama aad sheegtay inay qiimo badan oo ay fadhida markii bulshada kooyan jirana qiimo dhismasiis insugu biyaarsansi macaamiilka iyona kamid nagnaa bulshada horta macnaha ogolaanshaha mayku horeeye horta hadiba iyo ogyiin walaa iyo ambaahanyiin iyo mayla gadahay lama dollar shaamba nus kiil eh unun inta may ka gadahayna shan dollar ama afar dollar bar sababtaasa kalifaas in qofka bini aadanka inus walaha weydisida wala eriyo markaad isticmaalo may ku sii faylata araga doonte may la raay qalabada inta yaal ama wala laamo ama wala la marsado ama wala may la raay la udgoonsiyo ama electroniga qalabka alaabo macmacaanada la kashiido iyo alaabo qaar oo may la raay may jiraan insha jimka la kasoo biyo alaabadaasoo dhan magaalada may ku halajan laakiin markii qaran supermarket iyo coity ma iska macnaha iska dayaasay mar allaala bulshada bulshada deegaanka ka nool ee koonfur galbeed in wal allaala walaahi markaasan ku bahdan iyo ku helaan waayahay marka jirana caqabadiyo kii dandiniga ganacsiga supermarketkiisa hadda la kulantaan wallaahi walaal maya maya alxamdulilah ilaahay mahadle taas ilaahay maynan mahadyaana inuunu may laraay nabadgeliya caafimaad ilaahay nin siiye inuunu hantidaanunu gobolka galana macnaha sababta nin ka lafti in may laraay inshaada ilaahay inka mahadino sababta eh meel nabadee waa mayla wala galada mahay meel oolka jaran wal may galado saas darteed nabadgelyada alla nin ziyaadey taasana ilaahay ku tuugana ganacsigana inuu may larahay horumarkana magaalooyinka unidisku leh deegaankaas dad iyo horumarsi sidee maynin ka laftaa in magaalo kale inun kuweydin in magaaladiina wal macnaha tayadii iyo tayadii laku helo koro ama istaraatiijiyadii lanka talagalin lasoo bii kor inuun meel kale kuweydin unuba dacnacasnimin eetada saas eeta marka dadka deegaanka waxaan bardeena inuun may larahay horumarintiya iyo may larahay insheeda iska dayshe kasta nooc walba nagato inuun horumarin taasana may larahay dadka inka baaq waayahay iida umaasanta inka dambeyntii waliba jirana dad badan oo dhinag iyo maalgashi suubiyaan laakiinse weli waxaan ka dhiirideen inay baydhabo iyo kusuubdeen maalgashi marka ganacsatadaas ma inka baaqi lahayd oo wadamada kale wallaahi walaal iida umaasanta horta fursado ganacsi badan ka jira magaaladan fursado badan a jira supermarketo badan oo loo baahanya jira meel companiyo kale oo loo baahanya jira magaalada sideeba shaqa la-aanta hata baahsan ka jarta hadiba geeka ana hata afar qof ay la shaqeeyaas afartaas qof geeka maylara reera iyo biilahaya haddii nan ku kale an haatoen hatana afar qof ama sade qof kale soobi ama ku kale oo toban kale sii soobi magaaladii shaqa gelinga nagadaas bulshada maynka beeqane dadka bangiyada lacagoonka jarto inay hormariyaan oo maylara magaalooyinka ka hormariyaan degmooyinka sho maylara gelisadaan shaqa abuur fayliyo dad fayl oo maylara deegaanka ka nool intii dad tihariiba fadeen ama maylara inshaada meelo kale ambaha fadeen inay oo maylara inshaa wadankii ka shaqaysada koran haddii oo helo koran ogtiin gobolada dhexe hata maylara dad badan anoo ka dari saas dartiya sababtiyo meelo jeytimeed waa baahi bay beledkan ku jarta dhankaasay makoo namaad badan makoo maylaraay awood badan makoo dal fayle adi ku dal fayle adina ku dhaqaalo fayle saasata maylaraay dadka dhan meel kale laka dhamaayahay laakiin may ku duurdaane inuuna maylaraay ka dhiiridaane dadka bulshadana una ka wacyigeliyaane dadka dhaqaalaha ilaahay siiyey gobolkan dhaladi inyo horumarka soobiyaan deegaankan nan walba nan wadan kasta nan jeedasade haddii una maylaraay intan qof una maylara namba maalintii shan qof ama sida qof shaqaale usa soobi macnaha horumar la soo bi magaalada laka deeriyo nan kalena meelmantaariyabeen gobol kale oo adag oo liididana manbaha fadna walaalka maana may ka dila fadna saas dartiya may bulshada nka baaqane deegaankan koonfur galbeed inyo dadka may la ilahay dhaqaalahaasi horumar iyo kasoobiyan ganacsiga barkaysni macnaha fursado badan a jara nan walbana may laraay may eedanka baaqane bulshada deegaankan inyo dhaqaalaysha oo horumariyaan oo may laraay dhaqaalaha investmenta kasuubsadaan may laraay shaqo may laraay sharafle bini aadamna ogta geeka maylaraay si way way ku faylaha adoo shaqaysatay galangana maylaraada walaada ka dhanta aada ilaahay kaysii ooda ka shaqaysatada kasiidana bini aadam hoos fadheetama marka ilaahay may ku tuugoona inuu ilaahay nabadgelyo ziyaaday gobolkana maylaraa baahay badan ku jirta ganacsado badan oo fursado badan ay jiraan dhan kasta maylaraa inuusu bulshada walanqobada inuusu ka dadaala sababtoo geeka shaqada maylaraa ada qobada hayta marna naftaa aan qobada hayta marna bulshadii ka nagaay haddaana geeka shileeday shaqaysayna ma shaqaysado kor haddaana geeka meelaanta walgada aan era aan lay fadhi walba magada kor laakiin may ii dhiiriday haddaan aad walbeen ku gadanaa nin walma geli karo laakiin shaqo kastoo la soobi dadaka noolade nagna may laraa ku faa'iide waanku belid kale anku baafaya ku hele
dad idduunyaba waa isla wada daneeyeen daawina saasaafii doorfayla waa isla wada daneeyeen duuriya hamiinkii daalinay dadayaayi daawo dhab e deertii muraadka may daliilanga e diinkii quraamad haruunikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maya haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayla tama e ulmikiinka diyaar e harunta quraansaarka ee daarul abraar oo sii daawayaayaan tufti uraamed i daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoodi
waayahay dhegeystayaal qaybogan ka dambeeyay barnaamijka kulanku warsanaya isla maraynaa waliba hawadiisa kala akhyaara hamiin faylanga idaacad warsan oo dhegeystayaal siyatiisa ee dabeysana magaartiisa mawjadaha gaagaaban aalada live stream gudaana ku noodhoonsi kartaan waliba hawadiisa kala hamiin faylanga odayaalka dhaqanka ee magaalada muqdisho iyo waliba iyo ku hadalina qarihii ku dhihi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho odayaalka waliba iyo sheegana inay qarihii ku dhihi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho ilaa iyo haddee jawaab edlanku hayna ciidamada amniga ee ku howlgalo magaalada muqdisho walibana iyo baaqan dirana laamaha amniga inayo jawaab ed iyo kubiyanga cidii ku dambaytay qaraxaasaya haddaba waano qaar kumid ah odayaalka oo arrintaasi ee ku hadalaayanga
hawe waxaa la yidhi gurbaan maxaa habeenkii looga dhigay haddaan wax ku jirin war dadkii baaritaanka ku shaqalahay aawe dadkii nabadgelyada ku shaqalahay aawe amarkii dawladda aawe xaggeen jirnaa xaggee naga jirtaa baashu war maa naga waalan musaacada maa laga heesa waxaa intaa la jira nin rooble la yidhaha rooble aa la yidhi adigu dadka ku weel maahid weelkaaga waa la leexa wuxuu yidhi gorkina waa isla nuugnay geelina waa isla raacnay ee hashi gariirtoo galabtii gobolkii dhannahayo xumaayoon goodka ku laabdha ma gooni layga dhigaho waxaan ula jeedaa ninkii oo nool dadka warqadaha la rooraayo xilkiisi ka jiraaya dawladda weelkoona waa la leexiha waa la leexaa weelkoona weelkoona waa la leexaa namana metelaan madaxweynow ha ku ajarmin ra-iisul wasaarow ha ku ajarmin dawladay ha ku ajarmin soomaaliya ha ku ajarminina nimankaas hadda damiirba ma leh ninkiioo nool weli oo weli isbitaalkii loo wadi la geyn lagana qaaday xamar muqdishona laga qaaday isbitaalkii loo wadanaan la geyn nimanka warqadaha la rooraayo ee dawladda xilka ka jiraaya miyaa jiilkooru naxaa ilaahan idinku dhaarsha damiir male nama metelaan dadkaanyi maahan waa dad xun oo nagu dhex jira qof walba ha ogaato
waxaa isku kayno keena culayska ka dhacay gobolka baraandir oo laga yaaban yahay oo markaan anigu gobolka gilig tago jeebabkayga la fartay hayo guntigayga la fartay hayo sirroolka jeebkiisa la fartay hayey ee wixii dadka sheegaayay qaabdarrada wadoo meesha ku xirrayna la waayey dadkii ilidka joogana oo uu fududeeyo howsha oo walixay ogyihiin oo uu naqday dhibaatadaasna ay ka dhacday gobolkii baraandir gudihiisa aniga baabuur aan wada jiray meelaan marsiiyeen waayo waana dhigay lugteyda markaan ku mari tago ayaan dhibaato kala kulmaa iyadoo magaaladu saas u xirxiran tahay ee la leeyahay maalulba abniyaa la samayhaa wixii xaruntii weyneed ee gobolka baraandir qarax geliyey oo albaabadii ka furay oo birti ka qaaday oo asagoo garabka gacantuuga haayo gudbiyey oo geeyey meesha dhibaatadu ka dhacday oo ummadda soomaaliyeed loogu shaqayhayey wax la yaab la waaye
ay mas-uuliyadda soomaalidu saaratay oo madaxda ah oon doorannay waa inay wax ka qabtaan arrintaas xanuunka badan leh waxaan kaloon ka uga faa'iidaysayaa dadka xanuunku waa taabtay intii wax garata xanuunaana taabtay dad baa naga leeday waa tiraansannahay geeri foolxumaana gashay dhaawac halisaana galay qole annaga naga mid ah oo wax isku sheegaysa waxba ma ahayne hadda hukuumadda ordaysa oo tegaysa madaxweynaha ay leeyihiin loo bedel war ninka ma dhiman weli nin noolaasina ma dhaxlo ninkii waan nool yahay waan raysaa insha allah qoladaasna ma matelaan
ayaduna dadkeena ha la tashato yay dawlad u tahay shacabkay dawlad u tahay shacabkay madax u tahay shacabkay mas-uul u tahay war dadkeena ha la tashato alla ya nabi caleyh saasaan leenahay waa mahadsantihiin meel oo ku shaqaynayaan muxuu ahay io sheeg dad mas-uuliyiina oo maadaama xamar uu kala xirnaay oo intaasoo wada loo soo marayey in damaanta loo fududeeyey in inya la qaado waxyaalaha qarxa ee intaasoo irida la marsiiyo ee hoosti laga dhigo gudoomiyihii duqa magaalada muqdisho ama gudoomiyaha gobolka banaadir horta waa dhibaato mana mana ma arkin oo mana wax la filayana ma ahayn wax loo dul qaadan karana ma ahayn waayo sababtu waxay tahay ma ihin dad oo ma arkin wuxuu ahay sheeg guri oo qolo meel iskaga yaalo oo qaf alla laqafta gelisa ma ihin waa toban iyo laba wado toban iyo laba dariiq oo oo xaa taalo oo oo jidgooyaha oo la maraya taalo in marka aniga oo taleefonka haddaan gelina taleefonkaagaa la baara suunkaagaa la baara dana maanta in wax yan la qaado la ogaa waayo waxay yihiin ee loo fududeeyo waxaan u malaynayaa wax oo loo dul qaadan kara maahin
Somali Institute for Science and Arts shaadirka meelikiin qoro saantalan qaaday aqoonsaalsheellankii weydiyaay sidii faraasi heli Somali Institute for Science and Arts ah bay dhowsal sheeyni laga furo suurtagal nagati sidii la fabaayi aha suubinay runtaaw Somali Institute for Science and Arts sifiris haato machad lisaan qaalow saleelado may ku furna Somali Institute for Science and Arts aqlag wal zuulow always online mahada inta keen la tabna aqoonsahay ku weeldhoy sayniska ee maadooyinka scientificska halkeen safayo deer معهدك Somali Institute for Science and Arts macad lambogyo macallimiintis miraa eh maadooyinkii oo kiin dhikaayaan lukuwada maqsuudi mugdo ilmigii kooka jari miiraftiin wadhaxkin dhikay masqantaa waa laga shubee muugatay machadka walbarashada ee Somali Institute for Science and Arts itus itaabsi
waayahay dhugunsiyaalla guudahan wali baantaa ka afmeeray barnaamijka kulanku warsan oo numadasnsinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo barnaamijka oo kuwali bahasaarey waan sinidirasiyahay akheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada waliba oo aawiyahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijku barnaamij lamada reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo siinku tabow sidaasiyo amaana alla asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amiin nabadda